بsم الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllه taعalى bab الرksة fي إmsaak الklb lلmaashiية ruqsadii caddaynteedii ayuu u baab yahay fii imsaaki lkalbi eyga qabashadiisa lilmaashiyati inuu qabto eygii inuu xoolihii soo qabto oo yacnii ama ugaarkii iyo xoolihii inuu ilaaliyo iyo waxyaabahaas celcelinta uu xoolaha celcelina wabilisnaadi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qala akhbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can xandalata qaala samictu salima yuxadisu can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man iqtanaa kalban ay qofkii haysto nuqisa min ajrihi ajrigiisaa laga nuqsaamiyaa kula yowmin maalin kasto qiraataani laba qiraad qiraadkiiba marka wax weyn waayo jabal uxud camal ah ayaa laga nuqsaamiyaa ajrigiisa ilaa ilaa daariyan ilaa kalban ey inuu yahay ma ahane eyga oo daariyan tababaran oo yacnii inuu wax soo qabto ka caado yeeshay ilaa kalban mucawadan daariyan macnaha waa mucawadan waxaa looga caado dhigay inuu wax soo qabo karo oo ugaartii iyo wixii lamid ah ama ilaa daariyan ay adraahu saaxibuhu saaxibkiis ayaa diraayo ay ou la diraayo maahane ow saaxiba maashiyatin ama xoolo mid u saaxiiba maahane ilaa kalban saaxiba maashiyatin waa midka xoolaha ilaalinayo hadba xoolaha soo celcelinayo reebayo oo xoolaha jiro oo daajinayo kaas isaga marka waa la haysan karaa hadda xadiidkan wuxuu tilmaamayaa iqtinaa'u lkalbi ey in la haysto ma bannaan tahay haddii wax lagu qabsanayo waa la hayso karaa laakiin iyadoo aan waxba lagu qabsanaynin in la yska haysto ma bannaana wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujr bni iyaas bni muqatil bni mushamrij bni khalid asacdiy can ismaaciila wahuwa bnu jacfarin can yaziida wahuwa bni khusayfa waa yaziid bnu cabdillaahi bni khusayfata almadaniy hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutub الsita qaala akhbaranii saa'ibu bnu yaziida anahu wafada calayhim waxaa usoo wafdiyey sufyaanu bnu abi zuhayrin ashanaa-iy sufyaanu bnu abi zuhayr ashanaa-iy waa nisbatan ilaa shanuu'ata asdi shanuu'ah ayaa loo nisbeynayaa marka ashanaa-iy ashanaa-iyna waa la yidhaha ayb waa saxaabi wa qaala wuxuuna yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi man iqtanaa kalban ay qofkii haysto laa yugnii canhu aan ka deeqaynin oo aan waxba uga taraynin zarcan beer walaa darcan iyo candho xoolo macnaha aan waxba uga taraynin naqasa min camalihi camalkiisa waxaa ka nuqsaamayo kula yaw yani wuxuu ka nuqsaamayaa camalkiisa yani kula yawmin maalin kasta waxaa ka nuqsaamaya camalkiisa ay fii kuli yawmin qiraatun qiraad ayaa ka nuqsaamayo hal qiraad qultu yaa rasuula la qultu waxaan idhi yaa sufyaanu sufyaanow hadalkan marka waxaa dhahayo saa'ib ibnu yaziid anta samicta hada min rasuuli llahi sal l slam adiga miyaa nebiga ka maqlay qaala nacam buu yihi haa wa rabbi hada lmasjid masaajidkan rabbigiisaan ku dhaartay marka eygii marka haddii aan laa yugnii canhu zarcan walaa darcan maxalushaahidka walaa darcan eygu marka xoolaha inuu wax ka tari karo uu raaci karo uu ilaalin karo uu celcelin karo xoolihii taas marka waa inay bannaan tahay qofkii laakiin inuu ey iskaga haysto uun si aan isagoon waxba ku qabsanaynin inuu iskaga joogo uun ajrigiisay ka nuqsaamine waxaa la yidhi qofka hadda maalintii qiraad hadduunan shaqaysaninba ka waran ilaa nin walba maalin walba ajar qiiraad la-eg ma shaqaysanaye culimada marka waxay yidhaahdeen haddii ou qiiraad shaqaystana waa ka nuqsaama eygan ou haysto darteed haddii ounan shaqaysanin macnaha qiiraadaa ka nuqsaamaya macnaheedu maxay noqone lama waafajinayo waay acmaal ou qiiraad ajar ah ku kasbado maba la waafajinayo sidaasay ka dhigan tahay qaala baabu ruksati fi imsaaki اlkalbi lisaydi ruksadii caddaynteediibu u baab yahay eyga celintiisa lisaydi ugaar inuu qofka u qabto uu u celiyo wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثana اleyثu can naaficin can ibni cumara anahu samicahu yaquulu ina rasuula اllahi sal ly slam nebiga qaala wuxuu yidhi man amsaka kalban ey qofkii celiyo oo haysto ilaa kalba daari ey markaa wax lagu diraayo ma ahane oo ugaar in lagu dirayo ow kalba maashiyatin ama ey xoolo ilaalinaya ma ahane naqasa min ajrihi kula yawmin qiiraataani laba qiiraad baa maalin walba ka nuqsaamayso riwaayaadka qaar marka laba qiiraad midna qiiraad bay tilmaamayaan wa bihi qaala akhbaranaa cabduljabaar ibnu lcalaa can sufyaana waa ibnu cuyayna qaala xadathana aلzuhriyu can saalimi can abihi can الnabiy sal l slm qaal man iqtanaa kalban qofkii haysto ilaa kalba saydin ow maashiyatin naqasa min ajrihi kula yawmi qiraataani ayaa ka nuqsaamaya baabu ruksati fi imsaaki اlkalbi lilxarhi ruksadii caddaynteedii buu u baab yahay ey in la haysto lilxarhi beer darteed in loo haysto eygii inuu beerta ilaaliyo wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxyaa waa ibnu saciidin alqaطaan wabnu abi cadiy wamxamed bnu jacfarin can cawfin cawf bnu abi jamiilata alacraabiy can اlxasan can cabdillaahi bni mugafalin can الnabiy sal l slama qaal man itakada kalban qofkii ay samaysto ilaa kalba saydin ow maashiyatin ow zarcin ama beer eygeed maaha naqasa min ajrihi ajrigiisa waxaa ka nuqsaamaya kula yawmin maalin kasta qiraatun qiraad marka qiraad marka la yidhaha in jinsiga laga wado qiraadaanna nas inuu cadadka ku yahay waa dhici karta wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdurazaaq qaala xadahanaa macmarun can الzuhriyi can abi salamata can abi hurayrata can rasuuli illahi sal l slam qaal man itakada kalban ey qofkii yeesho oo samaysto ilaa kalba saydin ma ahane ow zarcin beer beertii halkaanay ku jirtaa ow maashiyatin ama xoolo mid raacaya ma ahane naqasa min camalihi kula yawmin qiraatun ayaa camalkiisa maalin walba ka nuqsaamaya wabihi qaala akhbaranaa wahb bnu bayaan qaala xadahanaa bnu wahbin qaala akhbaranii yunus qaala akhbaranaa bnu shihaab can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata can rasuuli illahi sal l slam man iqtanaa kalban laysa bikalbi saydin walaa maashiyatin walaa ardin ay dhul ilaalinayana aan ahayn dhulku beer unbaa hadda loo jeeda fainahu yanqusu min ajrihi qiraataani kula yawmin wabihi qaala akhbaranaa cali bni xujrin qaala xadaanaa ismaaciil yacni bna jacfarin qaala xadaanaa moxamed bn abi xarmalata can salim bni cabdillaahi can abihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slama ibnu cumar baa marka nebiga ka warinaya man iqtanaa kalban ilaa kalba maashiyatin ow kalba saydin ma ahane naqasa min camalihi kula yawmin qiraatun ayaa ka nuqsaamaya maalin walba camalkiisa qiraat qaala cabdullaahi cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi wa qaala abuu hurayrata ow kalba xarfin abuu hurayra marka riwaayadiisa wuxuu ku daray ey beer ilaalinaya maahane meeshaa marka maxaa kaaga muuqdo ibnu cumar asaga beerta ma sheegin abu hurayra beerta sheegay marka ibnu cumar wuxuu leeyahay abu hurayra wuxuu sheegay uu yidhi ow kalba xarfin riwaayo kale waxay leedahay ibnu cumar baa wuxuu yidhi ina liabi hurayrata zarcan abu hurayra beerey waayo uu yidhiyo nin beer leh waayo wayuqaalu marka waxaa la leeyahay macnaha waxaa laga wadaa ina bna cumara araada bidalika alishaarata ilaa tahbiiti riwaayati abi hurayra ibnu cumar marka riwaayada abu hurayra ayuu sugayaa marka oo wuxuu leeyahay abu hurayra beerow lahaa macnaha wuxuu ka wadaa maadaama uu isagu beer lahaa abu hurayra wixii beer ku saabsan waa danaynaa markaas aad buu u xifdinayaayo ihtimaamuu siina waayo qofka waxa uu isaga ku shaqeeyo ama uu ku dhex jiro axkaamta ku saabsan waa ka dabdin og yahay dadka kale dadka kale isaga uga xifdi badan leanna inuu su-aalo a imaanayso su-aal buu ka weydiin karaa sidaasa cilmigeeda uu ku helaa ee ictiraad ma aha ee abu hurayrana lama gaar ahan arrintaasoo eilaa kalba zarcin abu hurayre keligiis lama gooni noqoninoo cabdullaahi bni muqafalaan soo marnay oo xadiidkii hadda cabdullahi bni muqafal walidaalika culimadu waxay yidhahdaan badanaa axaadiidta abu hurayre wariyo oo saxaabo qaarkood aynan warinin abu hurayre saxaabo kaleo markhaatiba uga helaya waxaa la mida markii uu yidhi abu hurayra ibnu cumar lagu yidhi abu hurayra wuxuu sheegayaa ka waran ninkii janaasada ku tukado raaco xataa tudfan ilaa laga duugo falahu qiraadaani laba qiraadoo ajar buu leeyahay abu hurayra laba qiraad buu sheegay ka waran markaasuu ibnu cumar yidhi akhara abu hurayra abu hurayra waa badiyey yuu yihi ajarka anuu qiraad un baan maqlay yuu yihi bes raacitaankaasna ma aanan maqlin markaasaa caaisha u markhaati kacday oo caaishaaba warisay oo nebiga waa ka maqlayay tiri saas nacam qaalahu rasuulu llahi sala ll ly slam markaasuu ibnu cumar wuxuu yihi laqad faradnaa fii qaraariita ajar badanaan marka ku gabood falnay oon iska dayacnay haddaan ogaa lahay markaan galaba waa raaci lahay meydka si aan labada qeeraad u helo marka ibnu cumar labada qeeraad waa ka maqnayd abu hureyraa la yimid abu hureyra beenaad sheegay ma dhihin laakiin inuuna isaga maqlin ou tilmaamay caaisho markay usii sheegtayna aadowbu usii hubsaday xadiidkanna hadda waa kana cabdullahi bnu qafal waa waa ti uu la maqlay haddii xataa aan lala maqlin kownuhu marka uu saxaabiga xadiid wariyo waa ku filan yahay ima la dhaha saxaabadu marka mid la tuhmo oo lagu tuhmo been inuu nebiga ku been abuuranayo asxaabu rasuulillaahida aan naqaano oo kutub taraajim ku qoran oo yacni axaadiidtan noo soo warisay mid aan cadli ku sifaysnayn kuma jiro ayb dadka qaar baa marka laga yaabaa inay yidhaahdaan saddex sano oo abu hureyre nebiga la joogay waxaanu axaadiida xagguu ka keenay ee mucjizo waaye nebiga sala allahu calayhi wasalam sootou ku dhahay maradan fidso ee isku laalaab buu yidhi markaas kabacdi waxba kama ma iga dhumin uu yidhi waxaan nebiga ka maqlay sala alla l slam ta kale abu hureyra wuxuu yidhi dadku ganacsi iyo beeray mashquul ku ahaayeen aniga nebiga un baan la joogi jiray bishibaci batni haddii aanba xoogaa yar waxaan isku taagi kara aan helo waxaan ku taag waxaan ahaa jiray buu yidhi marka inaan nebiga un ag fadhinayo wax ka maqlahay marka ilaahay isagu ku karaameeyey in axaadiid badan uu nebiga ka wariyey dadka diidanna waa dad ahwaa'dooda iyo axaadiidta abu hureyra iska hor imaanayso marka si hawadooda iyo dookooda loo fasaxo waa inay abu hureyra meesha ka saaraan shiicadaa nacab khawaarijtaa nacab zanaadiqada diinlaawayaalkaa nacab malaaxidadaa nacab qurun oo dhan waa nacab yahay dadka akhyaarta ah fiicanna waa jeclaayeen abu hureyra intaasaa marka ammaan ugu filan abu hureyra radia allahu canhu wax allaale wixii marka ayaga maxaad abu hureyre ku diidantihiin marka la yidhaha waxay leeyihiin waxaasoo werinaa waxaas wax caqli gelaaya miyaa bay ku leeyihin caqli caqliga ay sheegayaanna iyaga caqligooda waay ee maaha cuquulu nnaas ma aha tibaar marka mal ayb qaala baabu nahyi can hamani اlkalbi iska reebidda la yska reebay eeyga lacagtiisa yacnii lacag in eeyga laga kasbado oo la iibiyo iska reebidda la yska reebay wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana leyth can ibni shihaabi can abi bakr bni cabdiraxman bni اlxaariث bni hishaam anahu samica abaa mascuudin ayuu maqlay cuqbata qaala wuxuu yihi nahaa rasuulu llahi sal l l slam nebigu wuxuu reebay can hamani اlkalbi eyga lacagtiisa wa mahri lbaqiyi aweenta saaniyadda waxay zinadeeda ku qaadanayso mahri lbaqiyi marka mahar tajawusa loogu magacaabay midda oo xalaasha lagu qabo ama ay dhici karto shubha iyo wax lamida in loogu tegay ayaa waxa ay qaadato waxaa lagu magacaabaa mahar middan marka in meher lagu sheego majaaz baa ku jira tajawus baa ku jire de meher xalaala ma ahan waa waxa iyada marka middaas maadaama meherka naagta la qabo meherku macnihiisu ou yahay bilmuqaabil jirkeeda la bannaystay maadaama uu sidaas yahay ayaa middaanna maadaama ay sidoo kale jirkeeda wax ku qaadanayso ayaa meher layskaga sheegay laakiin labada meher farqi baa u dhexeeyo kan waa xaaraan waaba midkan uu leeyahay nebigu waaba reebayba marka haddii inta laga zinaysto lacag la siiyo zinadii baaba loogu kaalmaynaa ma bannaano marka shati in loo gooyana ma bannaano oo la yidhaha adiga ku shaqaysa jirkaaga canshuurta uun iska bixina waa dullinnimo kale iyo zina la faafina waxaa kaloo iyadana aada u foolxun in laysla simo maharkan oo haweenta zaaniyadda waxay zinadeeda ku qaadanayso iyo midda nikaax xalaal ah waxay ugu qaadanaysa in isku mid laga dhigo oo wax dhan la idlaaqoo la yihaah yacni inta faljinsiyeed lagu sheego magacaas caamkaa la siiyo ilaa faljinsiyeed marka la yidhaha xalaali xaaraan waa soo gelayaan haddaad marka mamnuucdo in wax lagu qaato faljinsiyeed oo dhan oo aadan xalaali xaaraan u kala qaadinna dhinac kale aad u baasaysaan waayo ilaahay wuxuu leeyahay wa-aatu nisaaa saduqaatihinna nixla ayb dadka marka haddii la rabo in xumaanna yani sharciga unba cadaalad loogu imaanayo wixii marka yacni xunna inuu reebo wixii fiicanna inuu jideeyo sharcigaad ku arkaysaa laakiin haddii la yidhaha marna inta ha loo bato marna inta ha loo bato la yidhaahdo oo wixii dhammaa nikaaxii iyo zinadii isku mid la laga dhigana waa waxa ummadda lagu damaariyo ummadaha lagu baabi'iyo wa xulwaani lkaahini midka kitaab gaablowga ah waxa uu qaadanayo ku macaansanayo xulwaan waxaa loogu bixiyey ama loogu magacaabay si fudud oo aan dhib lahayn ayuu ku cunaa gurigiisaa nin meel dheer buu uga soo safraa markaasuu leeyahay warniyo waxaasaa layga xadaya yaa iga qaatay cirkau fiirfiirinaa iyo meelaha markaasuu leeyahay hebelaa qaaday meeshaasay taallaa keen lacagta hoobaa la leeyahay lacagtaas ma soo dhididin cilmi ou bartay oo uu ku dhididay ma jiro waa wax uu aayar si fudud u cunayo saddexdaa marka waa la reebay wabihi qaala akbaranaa yunus bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akbaranaa macruuf bnu suwaydin iljudaamiy wahuwa almisriyu maqbulu ana culaya bna rabaaxin allakmiy wahuwa almisriyu ayda hiqat culay waa ka xanaaqi jiray oo wuxuu caliy in la dhaho jeclaa ana culaya bna rabaaxin allakmiya xadatahu anahu samica abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sal l slam laa yaxilu hamana alkalbi eyga lacagtiisa xalaal ma aha walaa xulwaan walaa xulwaanu lkaahini kitaab gaablowga waxa la siinayo oo lagu siinayo waxa uu sheeg sheegayana xalaal ma aha walaa mahru lbaqiyi midda zaaniyadda jirkeeda waxay ku gadanaysana xalaal ma aha wabihi qaala akbaranaa shucayb bnu yuusuf can yaxyaa can moxamed bni yuusuf can isaa'ib bni yaziid can raafic bni khadiijin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama sharu lkasbi kasab midka ugu xun mahru lbaqiyi wa hamanu lkalbi wa kasbu lxajaam marka wathamanu lkalbi eyga maxaa kasbulxajaam uu ku darayo waa ninka toobinta sameeyo kasabkiisa hadda marka sharulkasbi baa la yidhi xaaraan miya marka eyga iyo zaaniyadda lacagteedu waa xaaraan laakiin ni qofka wax toobo oo toobinta sameeyo wixiisa xaaraan miya ma ahan xaaraan waayo nabiga sal l l slam abu tayba nin la yidhaha ayaa toobay sida uu ibnu cabaas warinayo wuxuuna siiyey diinaar markaasuu ibnu cabaas yidhi hadday xaaraan tahay nabiga ma siiyeen sala allahu calayhi wasalam xoogaa marka waxaa laga wadaa sharulkasbi waxaa loo leeyahay kasab danii oo foolxun khaasatan waagii hore aad buu u foolxumaa sababtoo ah dhiig buu afka kula jiraa qofka waagii hore marka gees lo-aad iyo koombo iyo waxbaa qofka inta lagu toobo marka waxoogaa uu soo togmo oo meeshii ay soo kuusanto ayaa intoo waxyar sarsaro oo hadba uu dhuuqayaa marka waxaa laga yaabaa marka dhiig inuu afkiisa soo galo xoogaa marka waxaa ku jira foolxumo waa kasab khabiid oo laga fiican yahay laakiin haddeertaan sida wax loo toobo qaabkaas waa ka duwan tahay qofkii markaa qalab iyo waxbaa loo keensaday waa un la saarayaa vacuum ayaa markaa waa la vacu vacuuma soo qaadayo meeshii markay soo toganto oy soo toobanto meeshii uu ka bixinayaa saas buu u sarayaa kadibna weeluu ku dhejinayaa marka markaas kusaas asagoo gacanta haysto unbuu sidaas ugu adkeynayaa weel kaleu marka ku shubaa oo dhiig uu ku daato ku shubmo asaga iyo dhiig maba is arkaayaan waqtigan hadda qaabka wax loo tooba haddaad aragto waxa toobana waxa waaye dad weliba hadda nooc caafimaad iyay iska noqotay oo hadda yacnii waxaad moodaa marka de sidaas hore ciladii kasabkaas foolxumadiisa culimmadu ay ku sharxi jireen waxaad moodaa ciladaas inuu hadda ka baxay qaala baabu ruksati fii tama marka meeshan eyga qiimihiisu waa xaaraanaa layidhi waa la reebay cillada maxaa waaye ayb taxriimkaa marka ciladiisa shaaficiyada alimaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay linajaasatihi eyga maadaama najaasatlcayn uu yahay oo daahir ounan ahayn sidaas ayuu xaaraan ku yahay beeciisa ayb haddii marka maadaama uu beeciisi xaaraan uu yahay najaasada darteed eygaas marka hadhow haddii qof uu talfiyo haddii eygu ey qof leeyahay haddii uu nin ka dilo ama uu lug ka jebiyo ma bixina ma lamag dhabaa ma lamag dhabaayuu leeyahay sashaafi waayo wax qiimi amaba lahanba sharciga agtiisa maadaama najaasatlcayn uu yahay xaaraan uu yahay cayn ahaan shaygaasi marka qiimo lama sii karan khamri oo kale unbuu ayuu la mid yahay laa qiimata calaa mutlifihi saasaana jumhuuru ahlilcilmi ay dhaheen imaamu maalik isaga wuxuu leeyahay beeciisu ma banaana xadiidkaanuu qabsana qiimo ayaanan ku waajibayo qofkii talfiyo in la gadaa ma banaano nin eygiis haddaad dishana qiimaa lagaa rabaa waa la qiimeynayaa marka la qiimeeyana adiga waa kugu waajib waayo isaga wuxuu leeyahay beeciisuna marka wuxuu leeyahay maxaa loo reebay marka beeciisa cinda maalik beeciisa waxaa loo reebay lixurmati itikhaadihi ey in la samaysto oo guri la geysto oo la yeeshaa xaaraan ahuu leeyahay meeshaas marka imaamu maalik hadduu sidaa ku cileeyey waa kala saaraa marka kii in la yeesho oo la samaysto ay bannaanayd waa la gedi karaa eygii maalan qofka ugaarsiyo ku sameynaa beeruu ku ilaashanaa xoolow raacayaa eyga noocaas waa la gadan karaa waana la kala gadan karaa laakiin ey aan marka itikaadkiisa iyo in la yeesho aynan bannaanayn kaasaan la iibi karin marka maalig marka cillada ayaa nin walba marka ay ku xirantahay laakiin imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay waa najaas haddii cilladu ay najaas noqotana midka lagu intifaacsado iyo kan kaleba isku mid waay ila ey waa ey najaas midkan oo lagu ugaaranayo najaas ma ahan lama dhihine ayb labadaas madhab baa ku kala jirta marka cillatu taxriimka ayayna ku xiran tahay qaala baabu ruksati fi hamani kalbi saydi eyga lagu ugaaranayo hamankiisa ruksada la rugseeyey wa bihi qaala akbaranii ibraahim bnu اlxasan almiqsamiy qaala xadaanaa xajaaj bnu muxamedi can xamaad bni salamata can abi الzubayr can jaabirin ana nabiya sal l slam nahaa can hamani الsinawri mukulaasha qiimaheeda ayuu reebay walkalbi iyo eyga ilaa kalba saydin ugaar eygiis maahan qaala abu cabd ilaa kalba saydina laga reebay marka waa la iibin waa la iibsan karaa kaas qaala abu cabdiraxmaan alimaamu الnasaa-i wuxuu yihi waxadiidu xajaajin can xamaad bni salamata laysa huwa bisaxiixin isaga wuxuu leeyay marka xadiidkan saxiix ma aha sida xooga badanna ey oo dhan ma banaana in la iibiyo lakala iibsado haddii marka qofka uu rabo eyga inuu tababarto oo uu ku shaqaysto haddii adigu aada leedahay waa iska siineen inaad ugu tabarucdo maahan inaad lacag uga qaadato lama ogola waayo beec ma galo linajaasati cinda maalikna beec waa galaa hadduu anfac leeyahay leanna isaga awalba wuxuu leeyahay aygu najaas ma ahane iti in la same la yeesho guri la gashto aa la reebay bilaa macno qaala baabu ramyi saydi ugaarka ganistiisa bacdi nusakna baab maqonayaa meeshaan wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa bnu sawaa-in waa moxamed bnu sawaa asaduusiy alcambariy abulkhaaab albasriy lmakfuuf saduuqun rumiya bilqadar rawaa lahu lbukhaariyu wamuslimu waabu dawuud fi naasikh wاtirmidiyu wاnnasaa-iy wabnu maaja qaala xadaanaa saciidu can abi malikin can camr bni shucaybin can abihi can jadihi ana rajula atى النabiya sal اه l slm faqaala yaa rasuula الlah ina lii kilaaban eeye ayaan leeyahay mukalabatan la tababaray faaftinii ii jawaab fiihaa eeyaha shanigooda qaala wuxuu yidhi maa amsaka calayka kilaabuka eeyahaaga waxay kuu qabtaan fakul cun qultu wain qatalna hadday dilaanna qaala wain qatalna hadday dilaan xataa hadday dilaan hadday cunaan maaha ogowhan waa qabteen ugaarti waa dhimatay hadduu cuno ma aha hadduu cuno baabkeeda waa soo marnay qaala wuxuu yidhi aftinii fii qawsii qaansadeyda bal iiga fadwo qaala maa radda calayka sahmuka leebkaaga wuxuu kuu soo celiyo fakul cun qaala wain tagayaba calaya markaan fallaartii ku dhufto hadduu iga maqnaado ka waran qaala wain tagayaba calayka haba kaa maqnaado maa lam tajid fiihi in allaale intaadan ka helin dhexdiisa ahara sahmin leeb raadkiisa hayra sahmika leebkaaga aan ahayn fallaar fallaartaada aan ahayn haddaadan ka helin waa cuni kartaa ow tajidhu ama aadan helin maa lam tajidhu qad salla inuu uray yacnii qad antana inuu uray yani waa ugaartii waa ku dhufatay laba cawo iyo laba maalmood baad raadinaysay mar danbaad heshay inuu soo uray baad aragtay iskaga tag hadduu soo uray wabihi qaala bnu qaala bnu sawaa wasamictuhu min abi maliki cubayd llahi bn اlaknas can camr bni shucaybi can abihi can jadihi can الnabiy sal ly slam xadiidkan oo kale waa soo marnay qaala baabu linsiyati tastawxish xayawaankii dadka la noolaa ee dabjoog dabjoogga ahaa oo dugaag noqonayo mararka qaar xayawaankii geelii iyo lo-dii iyo waxaa laga yaabaa inay yeeshaan dabci ugaaroo kale oo ay didaan neefkii marka in la bireeyo la rabay marka hadduu buubo ou dido sidee loo qalaa neefkaas sidii ugaar oo kale ma lagula dhaqmaa waayo asalka xoolahan geela iyo lo-da iyo ariga waa la qashaa ayaga haddii la awoodi waayo in la qalana wbihi qala akbarana axmed bnu sulayman qala xadaanaa xusein bnu caliyi can zaa'idata can saciid bni masruuq waa sufyaan aabihiis can cabaayata bni rifaacata bni raafici bni khadiijin can raafici bni khadiijin qaala baynamaa naxnu maca rasuuli اllahi sal l slama fi dilxulayfa mar aan nabiga dilxulayfa kula sugnayn min tihaamata tihaamo xaggeeda aan ka nimid fa asaabuu ibilan geel ayay soo asiibeen iyo wahanaman iyo ari haniimo ah wa rasuulu llahi sal ll slam nebiguna fii ukhrayaati alqowm dadka gadaashooda ayuu nebigu ahaa markaas facajala awaluhum waxaa soo degdegay kuwoodii hore dadkii hore fadabaxuu way gowraceen xoolihii wanasabu lquduura dheryihiina way taageen yani dheryihii bay dhagxaantii saarteen xoolihiina waa qasheen waa karsanayaan marka faama ayb marka wuxuu yihi facajala aahay fadufica ilayhim rasuulu llahi sal l slam nabigaa loo dhiibay faamara bilquduuri dherihii buu nabiga amar ku bixiyey faukfi'ad waa la gembiyey oo waa la gediyey uma qasama baynahum dadkiibuu u qeybiyey facadala cashra min ashaa'i bibaciirin xoolihii la qalay ee dheryaha lagu gediyey waa la daadiyey wixii dheryaha ku jiray intii kale ayuu nebigu qeybiyey toban neef oo ari ah wuxuu la simay hal geel ah markauu qeybinayo qismadan marka maxay tahay qismada laba nooc waaye marka qisma qismatulhadyi markay tahay qismatulhadyi waaladaaxi udxiyada iyo hadyiga marka la qeybinayo halkii geel ama halkii sac wuxuu u dhigmaa toddoba ari ah toddoba neefoo ariga u dhigmaa qismadaas marka waa qismo gooni ah middan oo xadiidka raafic uu sheegayana qismatulhadyi ma ahane waa labadan shay markaas berigaas oo nebigu uu sidan yeelayay say say kala ahaayeen geela iyo ariga waay yani halkii neefoo geela toban ariga u dhigmay markaas maadaama xoolo dad ay leeyihiin la qaybinaayo waa in marka taqwiim la sameeyo taqwiimkii baa marka toban ari ah baa waxaa kusoo toosayso hal geela bacdi alculamaa baa marka xadiidkan waxay u daliishadeen adaaxidi oo waxay yidhaahdeen toban neef oo ari ah baa hal geel u dhigmo marka toban neef yacni hal neef oo geela toban qof ayuu hadyi u noqon karaayay dhaheen ayagoo xadiidkan qabsanaya laakiin xadiidkan hadyi kuma soo aroorin hadyi iyo udxiyo kama hadlaaye wuxuu ka hadlayaa qismatu lamwaal maal la qaybinayo haddii maal la qaybinayana shayga qiimihiisa iyo in la fiiriyo oo dib loo milicsado waay marka waa in sidaas meeshaas marka loo fahmo sababta marka nebigu uu u daadiyey waa maxay hilibkaas xoolahaas sababtu waxay tahay xoolihii dadku ay wada lahaayeen oo haniimada dadkii dagaalamay ilaa shan meelood meel baa inta laga bixiya afarta kale dadka loo qaybinaa soo maaha dad baa iskaga tasarufay iyadoon weli la qaybinin xoolihii arrintaa buu nebiga ka carooday arrintaa darteeda ayuu u daadiyey marka ee xoolaha sow lama cuni karo cuntada sow ma bannaana dadka jeyshka markay dagaalamayaan ee qolada ay la dagaalayaan cuntadooda wixii bisil iyo inay cunaan waa u bannaan tahay waxaa la leeyahay marka waxaa la kala saarayaa shaygu markuu daarulxarbi joogo iyo marka daarul islaam uu imaado xoolihii haddii lasoo qaado oo daarul islaamkii la keeno markaas waa in la qaybiyaayo qeyb oo qofku wax ku qaataa wixii sadkiis ay noqoto kusoo aado waa inuu wax ku qaato laakiin inta lagu jiro dagaalka oo magaaladii daarulxarbiga la dhex joogo cuntada oo hallaabaysa iyo haddii loo baahdoo kale in neef la qasho iyo oo baahidii layskaga zuuliyo iyo iyado taas waa bannaan tahay laakiin waa marka daarulxarbiga la joogo ama daarulislaam haddii xoolihii la keeno qasmi bis un waa in la qaybiyaa farqigaabaa marka meeshaasna u dhaxay fa amara bilquduuri fa ukfi'at imaamu nawowi isaga wuxuu leeyahay maraqaa la daadiyey hilibka nebigu ma ma baaba-inin ma daadinin idaacatlmaal ah ku jira uu leeyahay laakiin dama la kala qaadqaadin meeshaan uma qasama baynahum waa kuwa u qeybiyey facadala cashran min ashaa'i bibaciirin fabaynamaa hum kadalika iyagoo sidaas ah id nadda baciirun rati ayaa diday oo fakaday walaysa fi lqowmi dadkuna maynan haysanin ilaa khaylun yasiiratun farda yar unbay haysteen fadalabuuhu way ka daba tageen fa acyaahum waa daaliyey oo waa noojiyey faramaahu rajulun bisahmin nin ayaa leeb ku tuuray waran faxabasahu waa celiyey marka waa xabisay faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi ina lihadihi lbahaa'imi awaabida xoolahan waxay leeyihiin kuwa markaa yacnii dido oo fakado kuwa fakaday leeyihiin awaabid waa jamcu aabidatin aabidaduna waa alghariibatu waa midda hariibka oo dadka dabci dabci ka duwan dadka waxa la midkaa leh tan leh marka xoolaha waxaa isaga jira mid iska orod badanoo sida ugaarta shabaho oo xoolanimadaba ka baxsan ka awaabid ilwaxshi dugaaga yacnii ugaarta didideedoo kale kuwa dido famaa halabakum wuxuu idinka adkaado minhaa kuwan ka mida fasnacuu bihi haakadaa sidaan ku sameeyo marka meeshan waxaa laga qaadanayaa haddii xoolihii la birey la qalaayay aan laga gaari karin in la bireeyo oo la qaban waayo kale in xabad markaas lagu tuuro ama waran leeb lagu tuuro sidii ugaarta loola dhaqmo bismillaah inta la yihaah leeb saas loogu tuuro way iska bannaanaanaysaa markaas laakiin waa goorma waa markay daruuro ay timaado oo lasoo qaban waayo la qaban waayo xadiidkan saasaa laga qaatay laakiin xoolihii oo kuu joogo inaad xabad madax uga dhufato oo markaas sidaas mintow baktiyo aada cunto ma bannaana hadduu kaa fakado waran iyo fallaar iyo xabad iyo waa ka daba tuuri kartaa ood soo qaban weyso markaa isagoo nool haddaad soo gaartana waa bireynaysaa bismillaah inta u dhahdo haddii kale ou sidaa uu ku dhintana markaas ugaar oo kale ayuu neefkaas iska yahay ayb qaala baabun fi ladii yarmi sayda midka ugaarka tuuraayo ku tuuraayo fayaqacu fi lmaa oo biyaha ku dhacay ugaartiibuu ku tuurayaa waran biyay ku dhacaysaa wabihi qaala akbarana axmed bnu maniic qala xadaana cabdullahi bn lmubaarak qala akbaranii caasimun ilaxwal can shacbiy can cadi bni xaatimin qala sأltu rasuula اllahi sal l slam can saydi faqaala idaa ramayta sahmaka leebkaaga haddaad tuurto fadkur isma allahi caza wajal ilaahay magaciisa sheeg fain wajadtahu qad qatala fakul haddaad aragto inuu dilay leebkaagu dilay cun ilaa an tajidahu inaad helaysid maahane qad waqaca fii maa-in biyo inuu ku dhacay walaa tadri aadanna garanaynin almaa-u qatalahu biyaha miyaad dilay ow sahmuka mase leebkaagaad dilay ugaartii waa ku dhufatay biyey ku dhacday meel tog oo biyo ku jiraan iyadoo dhimatay aad ugu timid inuu biyaha ku maashooday ou ku haftay biyaha iyo in uu leebkaagii dilay haddaad kala garan weyso iskaga tag ayb oo markaa yacni ha taaban wabihi qaala akbaranaa camru bnu yaxya bn اlxaariث qala xadaanaa axmed bnu abi shucayb qala xadaanaa muusa bnu acyan can caasim bni sulaymaana can caamirin الshacbiy can cadiy bni xaatimin anahu sa'la rasuula اllahi sal l slam can saydi faqaala wuxuu yihi idaa arsalta sahmaka wakalbaka haddaad dirto wadakarta sma allahi faqatala sahmuka ou dilo fakul cun qaala fain baata canii leylatan yaa rasuula allah hadduu maa habeen iga barya ka waran haddii ugaartii ay habeen iga dibato iga bariso qaala in wajadta sahmaka haddaad aragto walam tajid fiihi ahara shayin gayrahu shay kale raadkiisana aadan ku arkin oo aan leebkaaga aan ahayn fakul cun wain waqaca fi lmaa'i falaa ta'kul hadduu biyo ku dhacana ha cunin ilaa inuu biyaha ku dhintayaa laga yaabaayo qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ladii kii yarmii ganaayay asayda ugaarka fayaqiibu canhu oo ka maqnaanayo marka ugaartii baad gantay waa kaa maqnaatay qaala akbaranii ziyaad bnu ayuuba qaala xadaanaahi hushaymu qaala akbaranaa abu bishrin can saciid bni jubayrin can cadiy bni xaatimin qaala qultu yaa rasuula allah ina ahlu saydi dad ugaarsadaan nahay wain axadanaa midkeenna yarmi sayda ugaarka ayuu ganayaa fayaqiibu canhu leylata waleylatayni habeen ama laba ayuu ka maqnaanayaa fayabtagii alahara raadkii ayuu dalbayaa ou raadinayaa fayajiduhu wuxuu arkayaa mayitan isagoo dhintay wasahmuhu fiihi leebkiisii raadkiisiina uu ku yaallo qaala idaa wajadta sahma fiihi walam tajid fiihi aadanna helin ahara sabucin dugaag raadkiis wacalimta aa ogaato ana sahmaka qatalahu leebkaaga inuu dilay fakul cun yani danigaaga qaalibka oo u batay sidaas wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa waismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun can shucbata can abi bishrin can saciidi wahuwa bnu jubayrin can cadiy bni xaatimin ana rasuula اllahi sal l slama qaal idaa ra'ayta sahmaka fiihi walam tara fiihi aharan raadna aadan ku arkin gayrahu uu leeyahay wacalimta aada ogaatana anahu qatalahu leebkaaga inuu dilay fakul cun wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu can cabdilmalik bni maysarata can saciid bni jubayrin can cadiy bni xaatimin qaala qultu yaa rasuula allah armi sayda ayaan ganayaa fa atlubu aharahu raadkiisaan raadinayaa bacda leylatin habeen kadib qaala wuxuu yidhi idaa wajadta fiihi sahmaka walam ya'kul minhu sabcun dugaagna ounan cunin adiga leebkaagana aada ku aragtay fakul cun oo yacni markaas iska cun ayb qaala baabu saydi idaa antan ugaarkii haddii uu uro ugaadhay hadday soo urto maxay noqonaysaa wa bihi qaala akhbaranii axmed bnu khalidin alkhalaal qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa mucaawiyatu wahuwa bnu saalixin can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayrin can abihi can abi haclabata can اnabiy sal l slama fi ladii yudriku saydahu midka ugaarkiisa haleelaayo bacda halaaثin saddex maalmood kadib falyakulhu ha cuno ilaa an yumtina inuu uro ma ahan hadduu soo uro waa laga tegaayo marka soo uritaanka laga tegaayo ma waxaa looga tegayaa min baab waxaan waa laga ashashaa cudurro inay keenaana laga yaabaa miyaa mase maba bannaano in la cuno sida hore inay tahay u badan tahay wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun can shucbata can simaakin qaala samictu muraya bna qaطariy ayb sidaasaa loo dabdiyay xaafidkuna taqriibka uu ku yidhi qaطariy ayb can cadiy bni xaatimin ayb can cadiy bni xaatimin qaala qultu yaa rasuula allah ursilu kalbii ayaan dirayaa faya'hudu sayda ugaarka ayuu qabanayaa walaa ajidu maa udakiihi bihi waxaan ku gowracana ma haysto ugaarkiibuu ii qabanayaa waxaan ku gowracdana ma haysto fa udakiihi bilmarwati dhagax ma ku gowracaa marwadu marka waa dhagax af leh meelaha qaarkood dhagxaanta marka saas loo jebiyo bash la kala siiyo faliirka kasoo baxaya faliir af leh walcasaa ulmu ku gowracaa qaala wuxuu yidhi nabiga ahriqi dama dhiigga daadi bimaa shita waxaad doonta ku daadi wadkur isma allaahi calayhi ilaahayna magaciisa ku xus casa wajal wadkur isma allaahi ilaahay magaciisana sheeg casa wajal ama dhagax ku biray ama bir ku biray ama ul intaad kala jebisay gooy gooyn karta ku biray keliya un inaad dhiigga ka bixisaa lagaa rabaa laba shay baa la yska ilaalinayaa laysa sinna iyo wadufr ilig lama ogola iyo iyo ciddi ciddida marka iligga waa kii nabiga yidhi marka iligga waay facadmun ama sinu facadmun ta kalena wa ama adufru famuda alxabasha tashbi tashabuha darteed iyo u reeba هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد